habeen wanaagsan dhegeystayaal halkan waaraadii hadalsan kuna soo dhawaada warka habeen qodobada ugu dooroonna waxaa ka mid ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha shirkadda fafori oo ku eedeysan xadgudub dhinaca jinsiga ah oo lagu xiray xabsi ku yaala magaalada muqdisho odayaal dhaqan oo ku kulmay magaalada muqdisho ayaa waxay kasoo horjeesteen nin la sheegay inuu ka tirsan yahay dagaalamayaasha al-shabaab oo ku xihan degmada celeer ee gobolka galgaduud maamulka gobolka banaadir oo daafuray nidaamka casriga ah ee maamulidda arrimaha dhulka maxkamadda sare ee dalka oo maanta dil toogasho ku xukuntay siid cali macalim daa'uud oo ku eedeysnaa inuu nolosha ku gubay xaaskiisa allah u naxariistay marxuum abdul cabdilcasiis hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed oo heshiis ishabgarad ah la saxiixatay hay-adda daryeelka hooyada iyo dhallaanka umukaaba guriga inteeda kale wararkan caawa idinkaga heenana waxaa ka mid ah xaaladda marinka khaza oo weli cakiran iyo ciidamada dhinacyada xamaas iyo sidoo kale israa'il oo markasta dagaalami kara
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbaca ay sii baxayso qabiinsta soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha sagaalaad sebtembar labaatan afar iyo labaatan dulmarka warkayga ayaad maqasheen u diyaargaroway isaga oo dhammaystiran aan ku biloobay madaxa shaqada iyo shaqaalaha shirkadda fafooriah oo ku eedeysan xadgudub dhinaca jinsiga ah ayaa lagu xiray xabsi ku yaala caasimadda iyadoona ururka xirfadlayaasha shaqaalaha ay ka digeen in la masuq maasuqo kiiskaas cabdiwaxiid cabdilaahi daahir ayaa warkan
shirkada fafori oo madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee shirkadda fafori oo u dhashay dalka turkiga ah oo ku eedeysan inuu xadgudubyo xeerka shaqada dhaqanka suuban iyo ku-tagrifal awoodeed oo muwaadiniin soomaaliyeed kula kacay ayaa la filayaa in lasoo taago maxkamad kadib markii xafiiska xeerilaalyaha guud ee qaranka uu maxkamadda gobolka banaadir horgeeyey eedeysanahan ayaa loo heystaa faraldembiyeedyo kale ah anshax xumo handadaad xadgudub iyo ku-tagrifal awoodeed oo uu ku sameeyey muwaadiniin soomaali ah oo ka shaqaynayay shirkadda fafori oo uu si ka baxsan xeerka shaqada iyo dhaqanka suuban kula kacay eedeymahan cusub ayaa soo kordhiyey walaac weyn oo ku saabsan habdhaqanka qallafsan ee madaxa shaqaalaha fafori ururka xirfadlayaasha shaqaalaha soomaaliyeed ayaa si joogto ah uga digay xadgudubyada daran ee xuquuqda aadanaha ee ay u geystaan shirkadda fafori shaqaalaha soomaaliyeed inkasta oo ay shirkadda heshay digniino badan cabashooyin iyo cadeymo sii kordhinaya haddana waxay shirkaddu ku shaqaynaysaa si aan sharci ahayn ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay ururka xirfadlayaasha shaqaalaha soomaaliya kiiskan oo diiradda saaraya eedeymo culus oo ku saabsan tacadi iyo xadgudub jinsiyadeed oo goobta shaqada ah waa arrin ay si weyn uga walacsan yihiin ururka xirfadlayaasha shaqaalaha soomaaliya waxaan codsanaynaa in kiiskan si dhab ah loo baaro iyada oo la hubinayo in dembiilaha si buuxda loogu ciqaabo sharciga soomaaliyeed sida waafaqsan heerka shaqada ee caalamiga ah garsoorka iyo shacabka waa in ay ka feejignaadaan isku day kasta oo musuq maasuq ama dhaawacaya kiiskan ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka kasoo baxay ururka xirfadlayaasha shaqaalaha soomaaliyeed abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu cas
odayaal dhaqan oo ku kulmay magaalada muqdisho ayaa waxa ay si adag uga hadleyn nin la sheegay inuu ka tirsan yahay dagaalamayaasha al-shabaab oo ku xiran degmada celeer ee gobolka galgaduud ninka xalay gurigiisa laga watay isaga iyo baabuurkiisii iyo muxuu ahaa alaabtiisii kaloo ou haystay gurigiisa laga watay ninka dariska asaga la aho walaalkiisa oo jaarkiisa aho ou yidhi nin shabaabaho weyn ayaa meeshaan fadhiya kaala dadka kaala qabta yidhi ee ceeldheer la geeyey cali geelle wallaahi bilaahi tallaahi inuusan shabaab ahayn waa odayaasha dhaqanka waxgaradka nabadinka beesha murursade oo maanta ku kulmay magaalada muqdisho si weynna kaga hadlay afduub ay sheegeen in loo geystay nin caanka ahaa inta u dhexaysa degmooyinka galhareeri iyo ceeldheer oo lagu magacaabo cali geelle oo la afduubtay laguna hayo sida ay sheegeen degmada celeer ee gobolka galgaduud nabadoonadan muqdisho ku kulmay ayaa waxa ay sheegeen in ciidamo macawisley ah ay dhibaato ka badaan halkaas waxa ayna baaq nabadeed ka soo saareen arrintaas oo ay ku sheegeen in loo baahan yahay in baaqooda nabadeed la qaato dhanka kale waxa ay baaq u direen beesha wacaisle oo halkaasi ay wada degaan iyagoona sheegay in arrintan ay soo farageliyaan dhankooda oo ay ka hadlaan odayaashan dhaqanka ayaa si weyn ugu nunucsaday ninkan la sheegay in la xiray afduubna loo haysto ilaa iyo hadda laguna eedeeyey in uu ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab waxa ay sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqeen inay soo farageliso arrintan oo ay dhankeeda ka qaadato dhibaatooyinka halkaasi ka jira iyo dhibaatooyinka kala duwan ee halkaasi laga soo warinayana la damiyo guud ahaan waa kuwan qaar ka mid a odayaasha oo arrintan si weyn kaga hadlay deegaankaas waxaa la soo afduubay oo nimanka macawisley ah oo ay dowladdu dhistay oo dowladdu og tahay ay soo afduubeen nin ay yaqaanaan oo deegaankaas degan deegaankaas waxaa la soo afduubay oo nimanka macawisley ah oo ay dowladdu dhistay oo dowladdu og tahay ay soo afduubeen nin ay yaqaanaan oo deegaankaas degan oo nin muctarifa ah oo la yidhaha caligeeli cali cabdulla shaacalin la yidhaha ay soo afduubeen waxay keeneen degmada ceeldheer dhibkii saas ku dhacay wuxuu dhalay intii de- dadka deegaankaas deganaa oo aan ka dhalannay oo qabiilka ah oo mursado ah iyo wacaaslaha in dhexdoodii kala guuraan la is afduubo oo dadkii qabiil la isu afduubo waxaan ka digaynaa haddii aan naho odayaasha dhaqanka beesha murursade falalka noocaasa oo ay samaynayaan askarta ay qoratay dowladda oo magaca macawisada u bixisay oo aan kala hubsanaynin qofka ay rabaan inay soo xiraan ay dowladnimada gacantiisa soo geshaan iyo dadka shacabka ah oo deegaankaas degan oo asiguba dhibaataysan waxaan rabnaa oo baaqaan u diraynaa annagoo ku dhan oo madaxweyneynta saddex iyo sagaal sabti iyo farculus ay u dhan yihiin in warka ka socda meeshaas dadka inta dad soo qabta yidhaahda qofka in la dhaca la rabo ama in la dila la rabo in lagu tiirinbareeyo waxuusan ahayn waxaana soo gaartay labada degmo ceeldheer iyo galeeriir meel u dhexayso in ka dhacay afduub ou ka dhacay xalay oo labada dhinacba ah isduubkaasna inta adeerta meeshaan joogtaa raalli ka maahan beelaha deriska aan naho walaalahaynaa oo iswada dhalno dalka iyo deeqa iyo dadku naga dhexeeyo ayagu ma aan samayn dad aan waxgarad ahayn ah waxaa sameeyey kana raalli maahan labada dhinacba waxaan rajaynaynaa insha allahu inay dadkaas wanaag ku wada noolaadaan ninkaad necab tahay dabaysha jirta ayaa la raacsiiyaa walaalayaalow nama deeqdo magac beena dadka soo qabtay iyo ninka yidhi kaala waa ninkaane wallaahi waa iga aqoon og yihiin wax uu yahay waa iga aqoon og yihiin waxay ayagu yihiin oo asaguna yah waxay ayagu yihiin ayou asaguna yah walaalayaalow fidno hurudda waxaa kiciya midna caradu ku dhacda ayaa kiciya wuxuu yidhi nabi moxamed salawaatullahi wasalaamu calayh fidno hurudda ninka kiciya na caradu ha ku dhacdo walaalayaalow nama deeqdo magac been ah oo nin dal lahu nin dal la ku dilo nin dal lahu waxa la idiin soo sheegaya iska hubiya mas-uulaad ka tihiin soomaaliya mas-uuliyadda allain kula xisaabtamaya dadkaad uhaysiinayn kula xisaabtamaya taas idinkaan idin leeyahay waxaan rabaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka aan ognahay oo waxgaradka ah oo ka beesha wacaasle oo muddooyinkan aamusan xoogay markii wax dhacaan oona wax qayladooda maqan saaka sagaal nimaan wacnay annagoon doon intaan shirki jaraa'id qaban sagaal odayaan wacna sagaalkii odana in badanaa noo- waa nooga jawaabi waayeen ee, taleefoonadii annagoo doonayna dadku waa dad isla dhasho isyaqaane inaan hadalka af isku gaarsiino iyo telefoon intaas waa noo suurtageli weyde waxay nagu qasabtay inaan shir jaraa'id qabanno shirka jaraa'idna waxaan ku gudbinaynaa nabad colaad ku gudbi mayno nabadaan ku gudbinaynaa nabadaasoo qa- noo- naga qaada beesha wacaasle dhaqankooda iyo waxgaradkooda uu naga qaada nabadaas ninka caligeel la yidhaha shabaabna qama doono mana ahana soo daaya
markan maamulka gobolka banaadir waxa ay maanta si rasmi ah u daafureen nidaamka casriga ah ee maamulidda arrimaha dhulka oo noqonaysa nidaam casri ah oo ay u baahan yihiin shacabka ku sugan gobolkan cabdiqaadir indhey ayaa dhammaystiraya
maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar ayaa maanta daafuray nidaamka casriga ee maamulka arrimaha dhulka oo afka qalaad lagu yidhaahdo land management system nidaamkan ayaa si weyn u kala hagi doono dhulalka iyadoo la kala saari doono kuwa muranku uu ka taagan yahay kuwa rahanta ku jira iyo kuwa nadiifka ah intaasi waxaa dheer magaalada muqdisho oo aan hore u lahayn maabsaxa ayaa hadda laga bilaabay yeelan doonto waxaana ka muuqan doona guryaha wadooyinka iyo sohdinada degmooyinka gobolka tani waxay fududeynaysaa in si sahlan loo ogaado tirada guryaha iyo qaababka wadooyinka munaasabadan waxaa gubjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir wasiiro xildhibaano iyo sidoo kale guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir agaasimeyaal iyo marti sharaf kale ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay wasiirada ka tirsan xukuumadda ee madashani goobjoog ahaa waxaa ugu muhiimsan oo dalkan duruufta ku jiro oo dhibaato ku hayo waxaa ka mid ah qofaa gurigiisa hal meeloo wuxuu dhiganaha shan bangi oo lacag ugu qaadan oo se iskaga bixi karo waxaasna waa xalin doontaa ayadoo la isticmaalayo teknolojiyada waa gumadinayaa gobolka iyo inta ka shaqaysay iyo maxaa la dhahaa sida ay uga shaqeeyeen roolkeenna ka teknoloji ahaan halkaasaan ku ilaalin doonaa runtii gobolka ku bogaadinaynaa asaaskaa saxda ah iyo nooba technologies ayaguna inay fududeeyeen wadda aan u marno inay noo muuqan karto berinta gobolkan inuu aadi karo doorashooyin gobolkan hadduu doorasho aado caasimaddu doorasho aado dalkuna doorasho ayuu aadayaa marka waa amnigiiyuu hagaaga waa cadaaladdiiyuu hagaagta waa dhaqaaliyuu hagaaga waa ganacsigiiyuu hagaaga waa bulshadii oo horumarta waa siyaasadii oo hagaagta waa soomaaliya oo horumarta annagu haddaan ahay wasaaradda howlaha guud iyo guuriyeenka iyo gobolka banaadir wax badan baa isugu kaaya xiran howlo badan baa naga dhexeeyo annaga lafturkeenna waxaan qayb ka nahay dhulka iyo diiwaangelintiisa qaranka soomaaliyeed marka maadaama ay wax badan naga dhexeeyaan oo shaqooyin badan naga dhexeeyaan wax badan oo cashar ahna waan ka qaadanaynaa wada shaqaynteena waxaan rabnaa inaan sii laba jibaarno hadduu allah awooda la yidhaahdo aad iyo aad baa umahadsan tihiin nooba aad bay umahadsan tahay guddoomiyahan aad buu umahadsan yahay asalaamu calaykum warshadaha waxay kala taagan tahay shirkadda maanta ee gobolka banaadir guddoomiyahana waqtigiisii iyo juhdiga uu geliyey ummadda soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inay ku dirsadaan guddoomiyahana aan dhahno hambalyo waqtigaaga iyo juhdiga aad gelisayna gabagabadii waxaa hadalka qaatay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho isaga uu ku adkeeyey shirkadda noofa oo adeegan fududeysay inay sii hayso howshan inta laga heli doono nidaam kala wareega howsha mugga leh oo ay bulshadu u hayaan marka waxaa waaye waxay ku tusaan marka adduunkan maalinba meelu u guuro waayaa waxaa arkay hadda marka meelaha adduun meelahaas markaan ka degno baabuurka ku qaadaayo ee dowladdaas ay ku soo dirayso waa kamal bareebada waa oo kula shaqaynaayo ciidanka ku ilaalinayo waa kaman bareebadaa ku ilaalinayo adduunku marka meeshaas ugu guuraba wax kasta maaragtay maxaa yeelay qofka shaksiga ah iyo marka magaca la yidhaahdo hadda waa laga yaabaa in badanoo ka mid ah dadkaani way wadaogsoon yihiin dhibaatada lagu qabo waxyaabaha manuqaalka gacanta iyo waxyaabaha lagu qabo marka in system loo guuro wax kasta aan system ka dhigno ammaanadana waa ku ilaashamaysaa maxaa yeelay mas-uuliyadda ammaanada ku saareedna meeshaas ayay ku doorsamaysaa loogana faa'iidaysan karayaa marka waa mahadsantiin marba inaan ku dheereeyo waanu odaa furan yahay waxaan rabnaa nooba annagoo boqolkiiba boqol mahadcelinayno inay gacanta ku sii hayaan ilaa aan ka helno dad ammaanadaasi la wareegi karo oo u tababaran inaysan dhiinin xilkii waa wareejin albaabkan ka baxayna inaysan dhiinabta waa ka rabnaa labo waxaan ka rabnaa qariidadahan ay soo sameeyeen iyo guryaha lambareyntii iyo waddooyinkii iyaduna waa shaqo u taallo ilaa iyadana laga gaaro haddii la yidhaahdo iyadana waxaan rabnaa inaan uga gudubno xaaladaha amniga hadda wasiirka dhawaajinayay iyo diiwaangelintii iyo wax badan marka nooba waxaan leenahay howlo badanaa weli idin sugaayo intaad qabateenna waa ku mahadsantihiin kasoo qaybgalkaad nagala soo qayb gasheenna waa inkaaga mahadcelinaynaa si kastaba ha noqotee dhammaan hooshan waxaa gacan ka siinaya gobolka banaadir shirkadda nova technology oo ay leeyihiin muwaadiniin soomaaliyeed oo khuburo u badan
maxkamadda sare ee dalka maanta waxa ay dhiltoogasho ku xukuntay sid cali macalim daawuud oo ku eedeysan inuu nolosha ku gubay xaaskiisa luul cabdilcasiis maxamed kiiskaas oo noqday kiiska ugu hadalheynta badan bulshada soomaaliyeed kiiskan waxa uu soo maray maxkamadda darajada koowaad ee gobolka banaadir maxkamadada darajada labaad ee gobolkan ee racfaanka diltoogasho ayay labadaba wax ka xukumeen ugu dambeyn maxkamadda sare ayaa laisla tegay ugu dambeyn iyaduna diltoogasho ayay ku xukuntay sida cali
xukunka maanta maxkamadda iridina boqolkiiba boqol waa ku qanacsannahay
maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir muddo kadib waxaa la soo debagabeeyey kiiska sidcali macalim daa'uud oo bulshada soomaaliyeed si weyn ay u abalhaysay maxkamadda sare ee dalka maanta waxaa laga filayey in go-aan uu ka soo baxo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ah baashe yuusuf axmed ayaana waxa uu sheegay in sidcali macalim daa'uud kadib markii ay qoto dheer kiiskan baaritaano kala duwan u sameeyeen baaritaan ay ku sameeyeen go-aanadii ka soo baxay maxkamadda gobolka banaadir iyo tidacfaanka gobolka oo ayiday xukunkii ka soo baxay maxkamadda racfaanka ee gobolka banaadir waxaana sidcali maxkamadda sare ee dalka ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaasta marxuumed bil cabdilcasiis maxamed runtii kiiskan bulshada soomaaliyeed siyaabooyin kala duwan ayay u sugayeen wuxuuna ahaa kiiska ugu hadleynta badan maxkamadda gobolka tarracfaanka ayuu soo maray dib toogasho ayay ku xakumeen tan sare oo maanta u joogay isdacalina ugu dambeyn iyaduna waxay ku xakuntay dib toogasho qisaasta marxuumed bil cabdilcasiis waana maxkamadda ugu dambeyn gaaraysay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashi yuusuf axmed ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda sare ee dalka ee ku aadan kiiska sidcali macalim daa'uud xukunka maxkamadda asbaabta kor ku faahfaahsan darteed maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa ay diiday xabashada eedeysanee sayid cali macalin daa'uud ee ku taariikhaysan shan iyo tobanka bisha lixaad labada kun afar iyo labaatan iyo raacsiinta qareennada difaaca ee sunadeedu tahay boqol soddon iyo lix labada kun iyo afar iyo labaatan kuna taariikhaysan labada bisha toddobaad labada kun afar iyo labaatan lidna ku ah xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee sumadiisu tahay ee baxa lix iyo toban labada kun iyo afar iyo labaatan soona baxay shan iyo tobanka bisha shanaad labada kun afar iyo labaatan maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee taariikhdiisa iyo sumadiisu ku xusan tahay faqradda hore ee qodobka xukunkan waxaa lagu soo saaray magaalada muqdisho maanta oo ay taariikhdu tahay sideed iyo tobanka bisha sagaalaad labada kun afar iyo labaatanka wabilahi towfiiq dhinaca kale waxaa la hadalnay ehelka marxuumed luul cabdilcasiis maxamed oo sheegay inay ku faraxsan yihiin go-aanka ka soo baxay ee maxkamadda sare ee dalka waa ku faraxsanahay xukunka maanta ee maxkamadda ay ka- ay ka soo baxday boqolkiiba boqol waana ayisanahay insha allahu tacaala wax walban ilaahay agtiisa ayay jiraan ee, wax walboo dhacan waxaa waaye gacanta ilaahay ay ku jiraan waxaan ilaahay een, mataqaanaa agtiisa aysan kasoo dhammaan ma dhammaadaan insha allahu tacaala xukunka maanta maxkamadda iridina boqolkiiba boqol waa ku qanacsannahay sidaa filaysa mediin noqda xukunka boqolkiiba boqol sidaan filayna annaga ma aanan doonayn waxaan doonaynaa annaga waxay ahayd in aan mataqaanaa cadaalad aan helna cadaaladna dowladda waa ka helnay maasha allah
guulo shaakir dalsan t v magaalada muqdisho
guddaan warkii abin cabaad kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa ciddii warkayga isaga barahayna bulshada ay ka heli karaan ammaane al
wararka adla haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel